barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti siddeed iyo tobanka bisha sideedaad sanadka labada kun siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya jacfar maxamed kuukaayi anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo ay marti ku yihiin dhallinyaro ku shaqaysata farsamada gacanta
aniga nafsi shaksi ahaantayda waxa aan bartay xirfadu waa baran yihiin waxa aan bartay xirfadda electricitiga ama korontada waa xirfad in badan magaalada booso aynu joogno dee in badan lagu shaqaysan karo nin baa hadda ka hor laga sheegay markaan tala hayana tabar ma hayn markaan tabar hayana tala ma hayn war maantay taladii baa haysaan oo dhallinyaraatiina wakhtigiina ka faa'iidaysta heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
xubintii ciyaarahana waad maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
xokaayihii hore ee qaramada midoobay kofi anan ayaa maanta geeriyooday isaga oo ida'diisu ahayd siddeetan sano master anan ayaa u geeriyooday xanuun yar oo muddo kooban hayay sida lagu qoray barta twitter-ka ee hay-adda kofi anan foundation kofi anan ayaa ahaa qofkii ugu horreeyey oo afrikaan madow ah oo kasoo jeeda qaaradda afrika oo madax ka noqda qaramada midoobe waxa uu soo maamulay muddadii u dhexaysay ilaa sanadkii laadii waxa uu ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee nobel peace prize oo uu ku mutaystay shaqadii uu ka qabtay arrimaha bini'aadanimada isaga iyo xaaskiisa uu hadda ka geeriyooday neyn anan waxay isu dhaleen saddex carruur ah
warbixin ay khubarada dhinaca hubka ahi soo saareen ayaa lagu sheegay in bambaanadii uu isbahaysiga sacuudiga ku duqeeyey bas caruur siday oo marayay suuq ku yaala dalka yeman ayna ku nafwaayeen koob iyo konton qof oo afartan ka mid ahi ay carruur ahaayeen ay ahayd mid uu maraykanku farsameeyey shabakadda c n n ayaa jimcihii sheegtay in khubaradu ay sawiro laga qaaday firirka bambaanada wax yar uun kadib weerarka ku ogaadeen cidda iyo halka lagu farsameeyey sida c n n ay warisay tirada firirka ayaa tilmaamaysa in walaxdani ay ahayd bambaano uu nooceedu ahaa m k laba iyo siddeetan culayskeeduna uu gaarayay laba boqol labaatan iyo toddoba kilogaram oo ay farsamaysay sharikadda lockheed martin oo ah tan ugu weynee hubka maraykanka samaysa weerarkan oo lagu laayay arday iskuul dhigata ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay dad gaaraya toddobaatan iyo toddoba qof oo konton iyo lix ka mid ahi ay carruur yihiin afhayeen u hadlay isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ayaa xilli sii horreysay sheegay in weerarku uu bartilmaameedsaday dagaalyahano ka tirsan fallaagada xuutiyiinta waxaanu qiil kaga dhigay inuu ahaa mid la jaanqaadaya xeerarka caalamiga ah iyo kuwa aadanaha madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama ayaa sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii sacuudiga xanibaad ka saaray soo iibsashada hubka sida huban loo hago kadib markii riyaad ay weerar sidan oo kale lagu hoobtay u adeegsatay hase yeeshee maamulka madaxweyne trump ayaa sacuudiga xayiraadaasi ka qaaday
warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay voice of america washington haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada boosaaso kusoo diyaariyey waryaheena yuusuf maxamuud yuusuf
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan boosaaso idinkaga imaanaya waxaan uga hadli doonnaa toddobaadkani barnaamijka sida dhallinyarada ay uga faa'iidaysan karaan inay bartaan farsamooyinka gacanta iyo faa'iidada ay dhallinyarada u leedahay barnaamijka waxaa igala qaybgeli doona maxamed cali oo ah isuduwaha wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha ee gobolka bari ee maamulka puntland iyo maxamed cabduqaadir siciid oo ka mid ah dhallinyarada xirfaddaasi ku shaqaysta horeyna u bartay iyo cabdixakiin maxamuud siciid oo sheegay in xilligan uu diyaar u yahay inuu barto farsamada gacanta si uu ugu shaqaysto marka hore waxaan barnaamijka ku soo dhoweyn doonaa maxamed cali maxamed
walaal waa mahadsan tahay dhammaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada ee cayaaraha puntland waxay isla qaateen ah in la abuuro jawi ka bidloonan jawiyadii horeeto oo lagu wada shaqeyn jiray in mashaariicda ee dhalinyarada ku saabsan markaan loo jiheeyo shaqo abuur oo waxa weeye case of emergency waddanku waa ka baxay waddanku hadda wuxuu gelayaa xaalad horumarin iyo diplomat in la sameeyo sidaa darteed dadkii waxaa jira dad aan lahayn waxbarashadii caadamiga ahayd oo formal educationka ahayd marka waxaa lagu talagalay in literacy iyo numeracy wax la yihahdo la sameeyo oo dadkii waaweynaa oo kaleeto oo qofkii maanta waxa laga yaabaa inuu afartan jiro oo xataa uusan qori karin soomaaligii dadkii waxaa la baray inay wax qoraan kadibna xirfad ay ku shaqaystaan la baray sida mechanicalka carbentryga waxay yidhaahdaan plumbingka wildingka kharkhaanka electriga korontada marka waxaa jira dad badan oo ka faa'iidaystay maantay oo noloshooda ku dabiray waxaan hadda xasuustaa wiil yar oo dadka gobollo ka yimi shabeelooyinka oo dadkan ay dhahaan maxaa la dhahaa qalaaf iyo meelaha ka yimi ah oo baalashla ahaan jiray oo aanu u soo qabanay oo dadkii barnaamijkan aanu gelinay ka mid ahaa maanta lacag fiican buu ku shaqeeyaa waa dadka almuniumka iyo wax la midka abartay marka waxaanu fahamnay ahamiyadda ay leedahay xirfaddu iyo waddanka fursadaha uu baahan yahay waxaa laga yaabaa sanadkii toban kun oo arday ka badan magaalada boosaaso inay kasoo qalin jebiso ee jaamacadaha boosaaso university east africa university muqdisho university marka kadibna suuqii marketka la isugu yimaado dadkii shaqo wada raadinaya marka waxaan door bidnay dadka in iyagu loo shaqeeyo noqdaan oo business abuuraan entrepreneur noqdaan qaarkood team work noqdaan oo meelo furtaan hay-aduhuna nagala shaqeeyaan wax badan baana barnaamijyada nooga hirgalay waayahay maxamed cabduqaadir siciid waxuu ka mid yahay dhallinyarada magaalada boosaaso oo bartay xirfadda korontada hagaajinta cilad bixinta maxamed kusoo dhawow barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o yuusuf waa mahadsan tahay waa ku dhowhay barnaamijka waa mahadsantihiin adiga iyo agaasimaha wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha gobolka bari waana dhowahay waayahay inaad baratid xirfadda korontada xillimay kugu dhalatay
yuusufa waxay ugu dhalatay wakti aniga oo jooga magaalada qardho baa waxaa dhacday in in la furay macad ka shaqeeya xirfadda xirfadaha lagu barto kaas oo ah lacag la-aan waktigaas waxaan go-aansaday inaan barto xirfadda si aan naftayda ugu hormariyo noqdona nin ku shaqaysan karaa aniga shaqsi ahaantayda waxa aan bartay xirfadu waa baran yihiin waxa aan bartay xirfadda electricitiga ama korontada waa xirfad in badan magaalada boosaso aynu joogno dee in badan lagu shaqaysan karo noqon kardhowna dee qof ku shaqaysta oo nolol maalmeedkiisa ku dhacsada shaqadu yuusufa waa garanaysaa waxaa jidha qofna mushahaar buu ku shaqeeyaa qofna dee isagaa shaqaysta oo waa loo shaqeeya xirfadatan waxay kugu dhalin kardhaa inaa adigu laguu shaqeeyo oo aad ku shaqaysan kardhid oo aadan cidna tuugsan karin xilliga a u baahato aa ku shaqaysan kardho waayahay bal waxaad iga wartaa markaad baranaysay yaa kugu dhaliyay inaad xirfaddan barato waxaa igu dhalisay shaqa la-aan waddanka waa aragtay yuusufow soddon sano waxaan ku jirnaa burbur waddanku waddan shaqale maaha shaqada hadda waxaa igu dhalisay shaqa la-aanta ka jidha dalka ayna tahay xirfad aan ku shaqaysan karo mararka qaarkood waxaa dhacda intaan sugi lahayn shahaado shahaadadaas aan ula tegi lahayn hay-ado ama shirkado tan waa shaqo fudud aan oo taa ka fudud aan ku shaqaysan karno hadda koronto maxiri ka dhaa ma dhejin ka dhaa bal iga waran xirfadaada
yuusufow waa dhejin karaayo gurigeyga hadda cid uma yeerto aniga ayaa dhegsada marmar ayoonku iska soo adkaado dee aan waxwaayano de darisaanta waa shaqo aan weli aan ku shaqo bilaabin laakiin maalin maalinta aan alyoomkayga aan kusoo dhaacsado dad badan baa dhahaa ee, korontadu waa ay khatar badan tahay qofku waa dishaa ee, bal ka waran maxamed cabdiqaadir aaninta intaad ee, korontada aad ku shaqaysanaysay ee, mala kulantay ee, khataro kusoo wajahay yusufow horta wixii aan cilmi ula- loo lahayn ba een, khatarta een, khatartu waa wixiioo si qaa khaldan loo isticmaalay Een, korontadu khatar waa leedahay laakiin inta aan hadda ka shaqaynayay een, weli wax khatara ma soo wajin sababtoo ah waxaana horey usoo bartay bay ahayd oo training aan kusoo sameeyey een, waana ka hortegi karaa inay cillad een, farsamo oo koronto dhacdo Ee, ugu dambeyntii ee, ee, maxmed dhalinyaro badan ayaa shaqo la-aan ee, ka cabanaya Ee, magaalada boosaasona waxaa ku yaalla xarumo ee, farsamooyinka ee, lagu barto bal waxaad iga wartaa dhalinyarada kale ee iskuullada dhammaysa waxaa la dhahaa inta badan waa ay ka xishoodaan inay bartaan ee, farsamooyinka gacanta gaar ahaan ee, ardada ee, jaamacadaha inkastoo ay jiraan ee, dhalinyaro kale oo jaamacadii dhameeya oo haddana shaqaysta maxaa ku kalifay bay sooran ka dhahaa ee, maxmed Ee, laakiin qaabkii looga faa'iidaysan lahaa iyo qaabkii loo wajihi lahaa ee laftigeedii baan wadadeedii lahaynin Een, inta badan dhalinyarada u dhalatay een, goboladan een, puntland een, ee, waxa ay sameeyaan een, way ka faanaan shaqooyinka een, een, waxa weeye een, biiska ah oo inta badan u baahan in laga shaqeeyo Ee, dabcan hadda waa aragtay een, suuqa boosaaso weyn haddaad tagto shaqooyinka ugu badan oo een, ka socda een, dadka een, deegaanka een, magaaladan boosaaso iyo areada ka soo jeeda uma badnaa dadka xirfadlayaasha ah oo shaqooyinka ugu badan haya hadda qarqaanada oo kale haddaad tagto ee, waa dadka ka yimi ee, gobolada een, koonfurta iyo wixii la midka ah ee, maqaaxiyaha kuukinka iyo haddaad tagto een, dadka kabalyaryada iyo waa dadka ee, gobolada waqooyiga ah ka yimi Een, inta badan waxaa marka kalifaysa waxay tahay dadka een, deegaanka u dhashay way discriminate garayaan ma ogolo way ka faanayaan shaqooyinkii xilli waxaan xasuustaa een, shaqooyinkan oo kaleeto mar aanu kormeer samaynaynay een, xaafadaha booqanayn aan dadka ku wacyigelinaynay in skillska la barto horta waxaan ku darayaa hadalkayga horeeto ama raacinaya skillka ama xirfadahan dadka la barayo totally waa bilaash wax lacaga lagama qaado marka een, dadkii waxaa keenaysa inay ka faa'iidaystaan baa loo baanaa laakiin iyagii baa markaa u arkinin wax qurux badan oo naftoodiiba been u sheegaysa humaag wiilka yurub jooga baa sawira soo gelaya isagoo timaha la baxay marka wuxuu u haystaa waddanka inuu isagu leeyahay marka humaaga beenta ah baa inta badan dhalinyarada khaldaya laakiin dadka xoogagaalka ah oo wax akhriya oo wax daalacda oo dhalinyarta wax fahamsana inta badan way fahamsan yihiin marka mar labaad iyo mar saddexaad dhalinyartu inay skillska iyo xirfadaha ay ka faa'iidaystaan Ee, waan rajaynayaa waddankan isbeddel baa jira oo wuu isbedelayaa sanadahan ugu dambeysa kobciisa dhaqaalaha bulshadii way fara badatay xilli xaaladahan ka adag baa lasoo maray Ee, maanta dadkii waxbarashadii waxbaa la bartay xilligii waqtigan dadku ka jaahilsanaayo uu ka liitay waa lasoo dhaafay marka waxaan rajaynayaa dhalinyarta soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarta reer puntland gaar ahaan gobolka baryo hadda annagu aanu ka shaqayno in dhalinyartu si fiican uga faa'iidaysto skillska iyo xirfadaha waqtiga jaaniska ay haystaan ninbaa hadda ka hor laga sheegay markaan tala hayana tabar ma hayn markaan tabar hayana tala ma hayn war maanta taladii baa haysaan oo dhallinyaraa tiina waqtigiina ka faa'iidaysta ee, cabdixakiin maxamuud ee, jawi degan adigana ee, soo dhowow ee, barnaamijka madasha dhalinyarada idaacadda v o a kusoo dhowow Eh, yuusuf iyo bahda v o a eh, mar labaad mar saddexaad salaamintiin meel walba aad joogtaan dhal iyo dibadba Eh, waan ku dhowaa barnaamijka madasha Eh, anigu waan ka duwanahay run ahaantii dhalinyarada een, ee horey eh, usoo hadasha oo saaxiibada ah iga horreeyey Eh, run ahaantii waxaa ahay eh, nin dhalinyaro ah oo haatan diyaar u ah inuu barto eh, barnaamijka eh, ama eh, xirfad go-aan- inaan ku biiro xirfadlayaasha soomaaliyeed kuwaas waxa weeye hadeertaan ku shaqaysta gacantooda Een, wax ay qo- eh, quutaana ay tahay wax ay macnaha dhididkooda eh, xalaasha ah ay ku shaqaysteen sida dhalinyarta waxa weeye eh, een, tubooyinka waxyaalaha ganac een, sameeya oo guryaha ku xira sida dhalinyarta mobeelada iyo farsamada gacanta sameeya dhalinyarta geerishada waxyaalaha ka shaqeeya oo biraha gawaarida furfura Eh, sidoo kale dhalinyarada korontada oo aan oo aan jeclahay inaan ka mid noqdo dhalinyartaas oo kale yuusuf waayahay maxaa ku dooratay marka inaad eh, xiiseyso oo aad barato eh, farsamooyinka eh, gacanta Eh, yuusuf horta de waxaan ku doortay waa shaqo eh, aan horta barasho badan kaaga baahnayn waqti badan uusan kaaga dhumin sida jaamacadaha iyo iskoolaadka oo toban sano ama labaatan sano aysan kaaga baahnayn waa ugu yaraan lix bilood oo kale inaad ku baratid ama sanad oo kale kadibna ku anfacaysa inta noloshaada ka dhiman oo oo- oo dhan oo ilaahay kuu tagay inaad noolaato waa shaqo eh, dal iyo dibad meel walba aad tagtid aan u baahnayn waxa weeye shahaado laakiin u baahan oo keli ah experience khibrad waxaan ma u leedahay marka waxaan rabaa eh, meel kastoo aan tago in aan noqdo qof a- aqoon u leh wax kasta oo meeshaas ka bannaan oo laga samayn karo oo farsamada gacanta yuusuf ku saabsan waayahay eh, dad badan baa waxay dhahaan eh, dhalinyarada dad badan baa waxay aaminsan yihiin eh, xirfadda noocan oo kale ah in dhalinyaradu ay kaga caawinayso ama ay jidhaba in dhalinyarada ay ka caawiso in nolol maalmeedkooda ay kala soo baxaan in qoyskooda ay ku dabaraan adiga ma qabtaa Eh, yuusuf waa run dee waayo maanta marka aniga aan barto waxaweye korontada eh, eh, tusaale ahaan korontada oo kale eh, subaxi baan kacayaa waxa weeye eh, waxaan bilaabaya nolol maalmeedkii si aan ku raadin lahaa in ka badan waxa weeye eh, tobaneeyo guri marka aan yuusuf hadda guryo usoo xiro eh, koronto soo xiro ama aan soo hagaajiyo eh, markaas waxaan helayaa lacag fara badan oo aan soo shaqaysanayo kadib lacagta dib waxaan u soconaya familkayga ciyaalkayga iyo waalid iyo waalidiintay oo waqti badan igu soo lumiyey marka yuusuf waa run oo waxa weye marka ee, qofku uu barto farsamada gacanta ee, aad bay ugu fudaantaa in uu ka mid noqo taajiriinta maanta soomaaliya ku nool dhalinyarada qaarkood eh, shaqadan waxba ma arkaan eh, gacmaha laga qabto gaar ahaan eh, dhalinyarada adigana jaamacaddii waa dhammaysan dhalinyaraha baa tahay Eh, bal sidee dhalinyaradaasi u aragtaa shaqooyinkaasi eh, ka faanaya Eh, yuusufow eh, horta soomaali haddaan nahay waxaa nagu jiraa kibir Eh, waxayna rabaan nin kasta oo soomaaliya eh, oo dhallinyar ah wuxuu rabaa intuu eh, eh, su- eh, su- surwaal cad iyo shaati mm, eh, cad soo xirto inuu xafiis dhex fadhiisto Eh, haddaba marka su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay xafiisyadii iyo dadkii yaa badan dadkii waa fara badan ummadan soomaalida oo dhan looma heli karo xafiis Eh, shaqadaana waa eh, inta uu ninkan xafiisyada waxa uu raadinayo eh, waxaa uga fudud inuu shaqadan farsamada gacanta barto aniga tusaale ahaan waxaan bartay eh, caafimaadka oo kale Eh, aanu isbitaalada ka shaqaysanayaba haddana waxa weye dariskayga iyo familkayga caawin karaa anuu lacag ka helaya si aan korontada iyo waxyaalaha eh, en- en, shaqooyin gaabka oo banaan aan u buuxiyo caruurtii aan koronto u ilaaliyo eh, education badan ama wax la dhaho eh, cilmiya dheeriya badan aan siiyo si ay iska ilaalin lahay korontada si waxa weeye markii dab kaco ay iska badbaadin lahay waxyaalaha noocaasa way tahay yuusufo sababta ah eh, maanta waktiga aanu joogno soomaalidu uma arkaan eh, wax macnaha teetar leh shaqadas laakiin eh, maanta nin gaariga wato oo wax- eh, u shaqeeyo waxa weeye xafiiska ama wasaaradda ama waxa weye idaacadda u shaqeeyo eh, hadduu suuq bartims gaariga waxa weeye sometimes waxaa arkaysaa gawaari shidaal ka go-een eh, oo- oo- oo- oo- oo waxa weeye gaariga ge- eh, laleeyahay kaal noo soo jiida Eh, maalin dhaweed waxaan arkayay eh, kuwo eh, eh, shidaal ka go-ay gaariga saasaan u fiiriyay ma yuusuf gaariga shidaal gaariga shidaal ku shubtaan eri marka eh, ninkaas oo kale waa nin eh, ummada soomaaliyeed ka mid ah, aqoon leh gaariga shidaalka shidan saacaddii ma garanayo nooc ka mid ah waxa weeye jahalimada soomaaliyeed haysta waayahay goormaa jeceshahay marka inaad eh, xirfadlayaasha dhalinyarada xirfadlayaasha aada ku bidho Eh, yuusuf oo, eh, eh, en, eh, run ahaantii had jirtaan labiiy tobanka agoost eh, eh, oo ahayd maanta dhalinyar adduunka eh, waan ka qayb galay oo en, waxyaalihii eh, dhalinyarta hore oo la qaatay eh, ay qaateen waxa weeye en, hay-adaha localka ee boose ka jira oo waxa weeye shaqooyinka qaabilsan eh, waxyaalihii ay soo saareen iyadoo lagu tusay gaari dhan oo la furfuraayo oo laisku celinayo ee lagu tusay koronto kac- eh, dab waxa weeye eh, eh, kacay oo kale si loo diminayo ama eh, l- meelisi blaaska loo kala furo dad loo badbaadinayo iyadoo lagu tusaa mobel dhan oo dan si loo shaqaysinayo Eh, run ahaantii aniga markaasba waxa weye waxaan go-aan ku gaaray isla meeshiiba inaan ka mid noqdo dadkan eh, haddeerna waan isu soo qoray si toosan waxaa rabaa insha allah eh, bish sagaalaad inaan u bilaabo sh- en, eh, waxbarashada noocaas waaya xirfaddaa rabto inaad barato waa xirfadee ma korontada ma furfuriista baabuurta xirfadda aad yeelan doonto ama aada baran doonto ilaa hadda ma kuu eh, cayiman tahay yusufow eh, aniga waxaan isku hayaada xirfooyin badan wey jiraan laakiin labada xirfood ugu dambeeya aan rabo inaan go-aan ka qaato waa waa korontadii iyo waxa weeye en, eh, gawaaridii furfuridoodii Eh, insha allah waxaan jeclahay oo go-aanka mudamisa inaan u en, u to- u to- eh, toos u- eh, u baraarto aan jeclahay in eh, aan ku biiro korontada waayo maanta guri walba oo soomaaliyeed waxaa ku xiran koronto waana cadowgeena koowaad ee nolosha korontadu Eh, waana loo baahanya riski riskiga in laga hortago iyo khatarta Eh, ugu dambeyn waxaan kula dardaarmayaa eh, dhalinyarta soomaaliyeed oo ku nool gudaha dalka wixii tegey way tegeen wix waddan ka baqan laakiin eh, in la iska daayo fadhiyada meheradaha maalyacan lagu sheekeynayo in facebookyada whatsapkan waxa waayo legayo commentiga bal raadin in la iska daayo in wadanka waxa weeye laga shaqaysto dhaqaalihiisana dib loo geliyo maalgashina aa ku samaysid maalgashiyaa ka sugin nin qurbaha jira maalgashiga wadanka adaa ku samayn kara dhalinyaro dhalinyaro waxaa mar saddex mar labaad idin leeyahay mar afraadba in aad mar mar kasta ku kalsoonaata naftiina gacmihiina ayay lacag ku jirta inaad gacmihiina ka soo saartaan lacagta guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhalinyarada oo boosaaso idinkaga imaanayey aniguna waxaan ahaa yuusuf maxamuud yuusuf waxaa barnaamijka kala socoteen idaacadda v o e intaa barnaamijkan la mida ku kulmi doono nabadgelyo
waa tahay haddii aannu intaa kaga nimaadno barnaamijka madasha dhallinyarada markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha waxaa la diyaara maxamuud mascade
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo horyaalka waddanka sbain haddii aan ku bilaabo habeenkii xalay ahaa ayaa la isugu soo noqday horyaalkaasi waxaana lagu bilaabay afar kooxood oo laba kulan ciyaaray waxaana labada kulan ee habeenkii xalay ahaa dhacay ay kale yihiin kooxda kubadda cagta ee herona ayaa gurigooda waxay ku soo dhoweysay real vayalodid oo iyadu ciyaaraha serbida in muddaha ku maqnayd xilli ciyaareedkan dib ugu soo laabatay ciyaaraha heerka koowaad ee waddanka sbain ee laliga ciyaartaasi waxay kusoo gabagabooday eber yeber oo labada kooxood waxa goola la yskama dhalin hal hal dhibic ayayna kala qaateen real batis ayaa waxay ku ciyaaraysa gurigeeda waa lagu durduriyey kooxda kubadda cagta ee lavante ayaa saddex gool dusha u saartay ciyaaryahan marti ayaa goolka hore qaybtii hore ciyaarta u dhaliyey qaybtii labaadna laba gool waxaa u saxiixa ciyaaryahan morales oo isagu sagaashankii daqiiqo ciyaartu markay gaartay kiisii labaad ciyaarta kusoo qatimay sidaasi saddex dhibcood ayay haatana ku haysataa kooxda lavante horyaalka dalka sbain oo laba kulan oo keliya la ciyaaray iyada ayaa hogaaminaysa isla horyaalkaasi ayaynu ku jirnaaye kulamada maanta iyagana kooxaha kulamadooda koowaad ciyaaraya ayaa waxa ay iskugu aadayaan sidan kooxda kumadda cagta zeltivigo ayaa soo dhoweynaysa isbanyol falareal iyo real sociedad ayaa fooda isdari doona halka kooxda kubadda cagta ee barcelonana ay soo dhoweynayso kooxda divertivo alaves kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa waxay garoonka soo gelaysaa iyaduu horkacayo ciyaaryahan leonel messi oo xilli ciyaareedkan kooxda looga dhigay kabtan iyo isagu ninka kooxdan hogaamin doona haddaba la arki doonay horyaalka waddankaasi sbain oo ciyaaryahan christiano ronaldo uu iskaga tegay oo ku biiray waddanka iyo talyaaniga halka ay sanadkan real madrid iyo barcelona kala noqdaan isla ronaldo haddii aynu dabagalno iyo meeshii uu ku dambeeyey waddanka talyaaniga ayaa iyagana horyaalkooda maanta mar kale dib laysugu soo noqonaya horyaalka waddanka talyaaniga ee seeraada ayaa isagana laba kulan oo kale la ciyaaraya kooxda kievo verona ayaa waxay soo dhoweynaysaa kooxda kubadda cagta yuventus oo ka duwan yuventustii hore yuventustan waxaa nambarka toddobaad u xiran ciyaaryahan christiano ronaldo oo boqol milyan lacag gaaraysa ee kooxdu kagala soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee real madrid ciyaaryahan christiano ronaldo ayaa isna kulankiisii ugu horreeyey horyaalka waddanka talyaaniga iyo kooxda yuventus u safanaya waxaana dadweynaha dunidu ay ka dhursugayaan in christiano ronaldo kulankiisa koowaad ee kooxda kubadda cagta ee yuventus uu gool ku daahfuro islamarkaasina uu horyaalka talyaaniga isbaro u yidhaahdo allalehe nin la yidhaahdo christiano ronaldo ayaa talyaaniga socaaga dhigtay haddaba la arki doone yuventus iyo keva warona halka ay maanta ku kala baxaan lazio iyo napoli ayaa iyaguna kulmaya oo guriga lazio garoonka olymbic stadium ee magaalada rome ayaa labadan kooxood fooda dhinaca iyo waddanka ingiriiskana haddii aana jaleeco isagana dhowr kulan ayaa maanta la ciyaarayaa kulanka ugu weyne waxa uu dhex marayaa kooxaha kubadda cagta ee chelsea arsenaal laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada london islamarkaasina ay kala laylinayaan laba macalin oo iyagu horyaalka waddankaasi ku cusub labadan macalin ayaa kulamadii koowaad ee horyaalka waddankaasi ingiriiska natiijooyin kala duwan kala helay chelsea way badisay halka kooxda kubadda cagta arsenaalna guuldaro macalinkooda cusub lagu soo dhoweeyey macalinka kooxda kubadda cagta ee chelsea saaray oo ciyaartaasi ka hadlayay arsenaal ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahankiisa hazard uu la mid yahay ciyaaryahanada christiano ronaldo iyo leonel messi waxauna sheegay ciyaaryahanku in uu u baahan yahay inuu isa soo shaacbixiyo islamarkaasina uu kala wareego wakhtiga iyo waayaha ciyaaryahanada christiano ronaldo iyo messi kulamada kale ee dhacaya waxaa ka mid a cardiff ayaa newcastle la ciyaaraysa everton southampton ayay foodis geli doonaan leicester cityna wolves ay la ciyaari doontaa kooxda tottenham hotspur fulham oo london ay ka wada dhisan yihiin ayay kulmi doonaan westham united oo lacag badan xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay qarash garaysan a f c banmouth ayay gurigeeda london stadium kusoo dhoweynaysaa dhegaystayaal xubintii ciyaaruhu saaka waa naga intaa tan ee kula dambe sida iyo nabadgeli
maxamuud mascadda ayaa nala socodsiinayey wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha haatanna kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabanay heesta halkudhigeedu uu yahay uur hooyo iyo codka maxamed sulaymaan tube
codkaasi macaan ee bahaw naxariistee maxamed suleybaan tubeec iyo heestii uur hooyo waxaannu ku soo gebagabaynaynaa idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta anigoo ah jacfar kuukaaye nuur bukhaari iyo bashiir abiikar waxaannu dhammaantan idinku dhaafaynaa nabadgelyo